wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in habeenkii xalay magaalada hoobeyaal lagu weeraray wararka horudhaca ah ayaa sheegaya in afar qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi saqdi dhexe ee xalay magaalada lagu qaaday magaalada waxaa ku sugan madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada haddaba wararka hoobayaashaasi iyo sida ay u saameeyeen shirarkii magaalada ka socday ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka waraystay wariyaha v o eda gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq oo ku sugan magaalada dhuusamareeb
sandheer aad baad umahadsan tahay xarunta galmudug dhuusamareeb oo ay ku sugnaayeen madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa xalay ee saqdii dhexe tiro ka badan toban hoobiye ay kusoo dhaceen kuwa oo meelo kala duwan haleelay waxaa qaarkood ay ku dhaceen sida aan xogta ku helayno xaafada ay dad rayida ay ku nool yihiin oo ku yaalla degmada dhuusamareeb waxaa sidoo kale qaar kale ay ku dhaceen xaruma ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo xubno kale oo ciidamo ah waxaa la ii sheegay in hoobiyaashaasi ay ahaayeen kuwo fara badan oo ka duwan kuwo horay mararka qaarkood shabaabku ay u adeegsan jireen dhuusamareeb laakiin caawa ama laakiin xalay waxay ahaayeen hoobiyaashaasi kuwa si xowliya ama tiro ahaan ka badan kuwa horay ugu dhici jiray dhuusamareeb waan gartay khasaaraha ilaa hadda ma loogyahay warar kala duwan oo laga helay goobaha caafimaadka iyo dadka xaafadaha qaarkood waxay xaqiijinayaan in afar ruux oo midkood uu yahay askari ka tirsan ciidanka booliska uu ku dhaawacmay islamarkaana la geeyey isbitaalka degmada dhuusamareeb sandheero waxaa aad u adag isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaa xiran wadooyinka inta badan ma jirto dhaqdhaqaaq badan oo dadka iyo gaadiidkuba ay sameynayaan ciidamo fara badana gudaha magaalada lagu daadiyey waxaa jira in aan dadka loo ogoleyn dhaqdhaqaaq inay sameeyaan marka khasaaraha waxaa dhici karta in ay ka badan yihiin maadaama aan weli dadka loo ogolaanin inay socdaan oo ay ama xaafadaha kasoo baxaan waan gartay bal waxaad dadka u sawirtaa dhegeystayaasheenna al-shabaab inta uu amaba ururka al-shabaab iyo maleeshiyadoodu intaay magaalada u jiraan deegaan ahaan
marka ay noqoto in deegaanada shabaabku ay kasoo duuli karaan u dhow degmada dhuusamareeb laga hadla qiyaas ahaan waa deegaan aan sidaa uga fogeyn soddon kilomitr ilaa iyo soddon iyo shan kilomitr waxaa dhacda in mararka qaarkood ay kaga soo dhowaadaan oo waxa ay duqeymo u geystaan eeraboorka degmada dhuusamareeb oo qiyaas ahaan sideed kilomitr magaalada u jira marka si dhuumaaleysi ah ayay mararka qaarkood ugu suurta gashaa shabaabku in ay kusoo dhowaadaan dhuusamareeb oo ay adeegsadaan hoobiyaal saraakiil ka tirsan ciidanka amniga oo v o a ay la xiriirtay waxay u xaqiijiyeen in duleedka degmada dhuusamareeb ay gaareen islamarkaana ay ku arkeen gawaari yaryar oo ay adeegsanayeen koox loo malaynayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab islamarkaana halkaa ay ka bilaabeen howlgallo waxay ii xaqiijiyeen inay socdaan sidii lagu ogaan lahaa suurtagalnimada inay halka duleedka dhuusamareeb ay yimaadaan shabaab oo ay adeegsadaan hoobiyaal kuna garaacaan gudaha dhuusamareeb
waan gartay marka cabdi waaxid sidee hoobiyaashan lagu garaacay magaalada ay u saameeyeen shirarkii socday waayo waxaan ognahay sidaad warbixinadii shalay aada noogu soo dirtay in madax fara badan ay ku sugan tahay magaalada waxaa socday shirar gaargaar ah oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugan dhuusamareeb iyo maamulka gobolka banaadirka shirarka xalay ilaa iyo shalay galab markii ay soo gaareen dhuusamareeb madaxda dowladda waa ay ka socdeen xarunta madaxtooyada ma jirin wax si cad ah oo loo sheegay oo shirarka looga hadlayay amaba warbaahinta lala wadaagay balse waxaa jirta warar v o a helayso oo xaqiijinaya in shirarka ay ahaayeen kuwo horudhac u ah shir la filaya in uu ka furmo saakay dhuusamareeb islamarkaana la dhowrayo madaxda puntland iyo jubbaland oo iyaga maqan shirarka saameynta uu ku yeeshay hoobiyaashii xalay saqdii dhexe ay shabaabku kusoo garaaceen dhuusamareeb waxay ahaayeen kuwa laga dareemayay halkii ay ka socdeen shirarka gaar ahaan xarunta madaxtooyada marka ay noqoto madaxdii islamarkiiba goobihii way goobtu waa ay kasoo tageen saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug v o a waxay u xaqiijiyeen in shirarkii la hakiyey islamarkaana ciidamada feejignaan iyo howlgalla dheeriya la faray si loo xaqiijiyo amniga dhuusamareeb kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq oo khadka taleefonka ugu waramayey maxamed cabdi sandheere oo washington jooga halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a